بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعليال إن شاء الله تعالى وحنك ورمي دونا قصة أباهن إن بدن لقى فكره oo runtii in lagu cibro qaato ay tahay laguna fakero laguna waantoobo waxay qisadani ku saabsiisan tahay nin caalim ahaa oo ku noolaa xilligii nebi muuse calayhi salaam waqtigaas ayuu noolaa magiciisa waa laisku khilaafaa laakiin sida u badan ee arjaxa ah waxaa la dhahaa magiciisu inuu ahaa balcaam ibnu baacuura ninkan wuxuu ahaa culimada waaweyn ee cilmiga loo daba fadhiisto ama aqoon-yahanada cilmiga ayuu ka mid ahaa wuxuuna noolaa xilligii nebi muuse calayhi salaam reer bani israa'iil saxaabadii nebi muuse ayuu ka mid ahaa waxaa lagu tilmaamaa inuu cilmi badan uu xasilay oo cilmi badan uu helay xer badan oo isaga wax ka barata uu yeeshay xataa culimada qaar ay ku tilmaamaan in ardaydiis ama xerta ardaydiisu ay gaadhaysay laba iyo toban kun oo arday inuu lahaa oo tacliinta ka qaatay isaga waxaa kaloo la dhahaa in cilmigiisa iyo wanaaggiisa iyo sida heerka uu ka gaadhay cilmiga in loo sahlay inuu noqdo mustajaabu dacwa ama ruux dacwada ama marka uu waxbaryo laga ajiibo oo allah uu ka ajiibo culimada qaarna waxay leeyihiinba wuxuu garanayay oo la baray al ismi al acdam magaca weyn ee eebbe subxaanahu watacaala marka lagu baryo uu uu wixii lagu baryay uu bixiyo allah subxaanahu watacaala marka ninkani ninka aqoontaa leh ayuu ahaa oo caalim culimmadii waqtiga nool ayuu ka mid ahaa laakiin waxaa la yaab leh ninka kan in uu diintii tawxiidka ka ridoobay oo uu gaaloobay isagoo ka door biday adduunyada iyo xoolaha yar iyo waqtigan yar ee gaaban ka door biday walciyaadu billah aakhiro iyo allah subxaanahu watacaala isagoo heer ka gaadhay in uu isagoo oo dhulka jooga uu arki karayo mucjisooyin fara badan oo ay ka mid yihiin ducada allaaliyo ducada kasta oo uu baryo laga ajiibo oo ay ka mid tahay inuu carshiga raxmaanka uu arko subxaan allah marka xataa culimmada qaar baa waxay leeyihiin heer nebinimo ayuu ku dhawaaday ama waabu gaadhayba aqoon cilmiyeed halkii uu ka gaadhay subxaan allah laakiin diintii ayuu ka siibtay wuu ka simbiriraqday oo diintii tawxiidka waa ka ridoobay walciyaadu billah ninkan waxaa la dhahaa markii nebi muuse calayhi salaam dhulka shaam uu tegay waa laisku khilaafa waxa ma dhulka sham bay ahayd bise reer madyan ayay ahayd boqortooyada yaman ee xilligaa ka jeeri jirtay laakiin waxaa loo badan yahay inay ahayd dhulka sham gaar ahaan kancaaniyiintii deganaa dhulka falastiin iyo dhulka sham urdun yar aaga halkaa markii nebi muuse calayhi salaam iyo qoomkiisii ay gaadheen ayaa balcaam qoomkii kancaaniyiinta ayaa u timi oo waxay ku dhaheen balcaamow muuse maanta ma awoodno wuu naga awood badan yahay reer bani israa'iil way naga awood badan yihiin wayna jebinayaan marka waxaad samaysaa maadaama adigu aad tahay mustajaabu dacwa ruux laga ajiibo dacwadda ilaahay bari markaad baridid allah subxaana wa tacaala waxaad habaartaa qoomkii nebi muuse oo nebigii ilaahay ahaa iyo saxaabadiisii mu'miniinta ahayd habaar subxaan allah arrintii balcam wuu u qaadan waaye wuxuu ihi muuse ibnu cimraan waxa weeye nebi ka mida nebiyadii ilaahay reer bani israa'iil waa dadkii muuminiinta ma dhacayso ma suurtoobaysa inaan habaaro subxaan allah adigu way ku adkeeyeen waxay way dul marmareen xoolo ayaa lagu fitneeyey dumar ayaa lagu fitneeyey mansab iyo siyaasadeed iyo kursina waa lagu fitneeyey adduunya ayaa adigu calaa kulli xaal ninkaa fitnaysay aakhirkii markii ugu dambeysay waa yeelay in uu habaaro nebigii ilaahay ee muuse calayhi salaam iyo mu'miniintii joogtay ee la dagaalamaysay waqtiga wuxuu soo baxay intuu soo kaxaystay dameer ayuu soo fuulay wuxuu damcay markaa inuu fuulo buur buurtaas oo uu ka arkayay mucaskarkii ama xeradii military ay deganaayeen culimmadii reer bani israa'iil iyo ciidankii reer bani israa'iil ay ka dagaalgelayeen buurtii ayuu soo fuulay intuu jidka kusii joocday ayaa mucjise ayaa ku dhacday dameerkii uu saarnaa subxaana allah ayaa dhaqaaqiga waayay waa sidii asxaabulfiil uu maroodigu uu dhaqaaq waayo u dhaqaaq waayo xagga kacbada subxaana allah ayaa dameerkii waxaa ku dhacay wuu istaagay xaabisu fiil waxay dameerka maroodigii qabsaday oo kale unbaa qabsaday subxaana allah dameerkii waa dhaqaaq waaye inuu xaggii buurta qabto subxaana allah dameerkii waa ka degay waa karbaashay waa garaacay waa garaacay calaa kulli xaal markii garaacidii iyo karbaashidii ay ku badatay dameerkii ayuu dameerkii hadlay mucjisay ahayd subxaana allah wuxuu ihi balcaamow habaar kugu dhaciye miyaanad arkayn in malaa'igtii ilaahay i hor istaagsan tahay oo ay dib ii celinayso balcaam waxay ku noqotay arrintaasi arrin xujo ah xujo weyn oo cad arrin la yaab la ayay ku noqotay subxaana allah laakiin qofka haddii qalbigiisa iimaanka uu ka tago ilaahay baan ka magan galnee yacni wax maraya ma jirto xujo kasta iyo daliil kasta oo uu arko wuu dafiraa wuxuuna kasoo qaadaa ikhyaali ama wax uu ku riyoonayo ninkii dameerkiibu haddana sii garaacay aakhirkii malaa'igtii waa loo ogolaaday in waddadii iska maro waa loo ogolaaday buurtii buu tegay buurtii markiu tegay wuxuu bilaabay markaa habaartankii inuu nebi muuse calayhi salaam uu habaaro oo uu dhaho ilaahayow ha u gargaarin ee qoomkan kancaaniyiinta u gargaar subxaana allah laakiin allah subxaanahu wa tacaala buurtii markii uu fuulay ayaa waxaa la sheegay in carabkiisii la gediyey oo qaab markuu isdhahdaba ah habaar qoomkii nebi muuse calayhi salaam wuxuu habaaraa qoomkiisii markuu isdhaho khayr ugu ducee qoomkan kale kancaaniyiinta wuxuu khayr ugu duceeyaa subxaana allah qoomkii nebi muuse calayhi salaam marka dhalan gadis baa ku dhacay gebigiisiiba dabeedna dadkiibaa u yimi oo u sheegay war carabkaagii waa la leexiyey oo adoo isle habaar qoomkii nebi muuse ayaad anagina habaaraysaa bay ku dhaheen adoo isla u duceey annaga ayad ayadna habaaraysa anagii subxaana allah mucjiso kale ahayd subxaana allah ninkaa ku dhacday ninkaasi markuu yaqiinsaday inuu gaaloobay oo diintii tawxiidka uu ka leexday oo uu ka baxay ayuu wuxuu dhahay maanta adduunyo iyo aakhiraba waan seegay hal keliya mid hal mid bay hadhsan buu yidhi oo aan kaga roonaan karnaa nebi muuse iyo qoomkiisaba waxa uu yidhi dumarka iyo haweenkiina kancaaniyiinta ha loo yeedho ha la wada qurxiyo marka la qurxiyo dumarkaas waxaad ka horgeysaan ciidamada reer reer bani israa'iil ciidamadaas marka ka horgeysaan wuxuu faray dumarkii in cid kasta oo naftooda u doonta macnaha sine ka doonta walciyaadu billah inay naftooda u bandhigaan kii kasta ee gacanta u haadiya inay ku leexdaan oo ay oo falkaa foosha xun leh ay ku kacaan arrintaas ayuu ugu baaqay qoomkoodii sababta uu ugu baaqay arrintaana gadaal baan ka sharixi doonaa insha allahu tacaala dumarkii waa lasoo qurxiyey waxaa la keenay masraxii ama xeradii ciidamadii ayaa la keenay markii halkii la joogaba gabadh qurxoonayd oo magaceeda lagu tilmaamay in la odhan jiray kasba ibnatu suura gabadhaas oo gabadh qurxoon ahayd ayaa waxay hormartay nin yahuudiya oo dee dadkii reer bani israa'iil ka mid ahaa oo isna lagu lagu magacaabi jiray zam samriy ibnu shalom la odhan jiray ninkaasi hormartay oo isna madax ka ahaa qabaa'iladii markaas ciidamadii reer bani israa'iil ka mid ahaa ninkiibay u gacan haadisay labadii gacantu qabsaday gabadhii wuxuu ula tegay nebi muuse calayhi salaam wuxuu ku yidhi nebi muusew i dhegayso waan ogahay inaad odhanaysid adigu gabadhani waa xaaraan subxaana allah waan ogahay buu ku leeyahay inaad i odhanaysid gabadhani waa xaaraan laakiin maanta waxba kaama dhegaysid nebi muusena wuxuu ku yidhi haa oo waa xaaraan ee ha u dhowaanin waa fal xune isna wuxuu yidhi ee baan ku dhaartee maanta wax aan kaa yeelayoon kugu adeecayaa ma jirto subxaana allah waanu kaxaystay gabadhii qolkii iyo meelahaasula tegay waana sinaystay walciyaadu billaah dabadeedna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ku soo reegay qoomkii reer bani israa'iil oo uu ku salliday cudurka daacuunka la dhaho cudurkii daacuunka ayaa eebba ku rogay ولذلك بو نبيجينا الله صلى الله عليه وسلم مركز فاحشة دي سنة أي بدتو cudurro hore oo hor leh oo aan la aqoonin ayaa imanaya matalan xanuunka h i v irisk oo kale maxaa keenay waxaa keentay faaxishadiioo faaftay subxaan allah walidaalika cudurrada daacuunka oo waktiga aada u yaraa marka ay sinadaasi qoomkii reer bani israa'iil ay ku dhex faaftay ayuu allah wuxuu keenay markiiba qoomkii waxaa asiibay cudurkan daacuunka la dhaho cudurkii markii uu ku dhacay dadkii waxaa la yidhi isla markiiba waxaa dhintay toddobaatan kun oo qof culimmada qaar waxay leeyihiin ugu yaraan labaatan kun oo qof baa dhintay kuwo kalena toddobaatankaa kun bay sheegayaan subxaan allah fitnadii ugu horreysay ee reer bani israa'iil lagu fitneeyena dee dumarun bay ahayd oo waa ka nabigeenuba uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam fattaqu llah war eebbihin ka dhowrsado wataqu nisaa dumarna ka cabsada oo ka dhowrsada iyagana fa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nisaa fitnadii ugu horreysay ee reer bani israa'iil ugu fitneeya waxay ahayd dumar haweenka ayay ahayd arrintaasi markii ay dhacday oo reer bani israa'iil dhibaatadaasi ay soo gaadhay oo dagaal ay qaadaan iska daayay ayagii ay dhinteen oo cudurkii ay u dhinteen ayaa nin la odhan jiray fanxaas oo ka mid ahaa saxaabadii u dhudhowaa nebi muuse calayhi salaam ayaa goobta yimi waana looga warramay arrintii sidee u dhacday ini ninkani fal xunuu sameeyey falkii xumaa darteedna qoomkoodii ay daacuunkaas iyo cudurkaasi ugu dhacay ninkii waa ishayn waayey wuxuu soo qaatay mindi dabadeedna gurigiibuu galay waa dilay markaa ninkii waa dilay ninkii falka xun ku kacay markii ninkii dhintay ayuu ilaahayna ka dulqaaday cudurkii daacuunka qoomki qoomkii hayey subxaan allah waxaa la yaab leh haddaba maxaa ku kalifay in balcaam ibnu baacuura in uu dumarka sidatan ugu fitneeyo reer bani israa'iil wuxuu ogaa maadaama uu ahaa caalim weyn oo reer bani israa'iil ka mid ahaa culimadii waaweynaa wuxuu ogaa haddii dumarkaasi lagu fitneeyo oo ay reer bani israa'iil dumarkaa lagu fitneeyo wuxuu ogaa malaa'igta caawinaysa iyo taageerada uu ilaahay ku garab gelaya kalmadaasi in la joojinayo dabadeedna subxaan allah ay daciifayaan oo laga roonaanayo iyaga oo xitaa haddii ay diriraan laga roonaanayo subxaan allah ayuu ogaa waayo caalim buu ahaa marka arrintaa dhagarta ah ayuu maleegay subxaan allah allah subxaanahu watacaala qisadan isagoo ka waramaya fi suurati suurati acraaf ayaa wuxuu leeyahay allah subxaana watacaala watlu calayhim nebigii ilaahayow uga waran oo uga sheekee naba aladii aataynaahu aayaatina warkii kii aan siinay aayaadkanaga aayaadka yagii kii aan siinay aayaadkayaga aan siinay waxaa ka mid ahaa inuu mustajaabu dacwa ahaa waa waa balcaam ibnu baacuura waa culimadii waaweyneed buu ka mid ahaa inuu mustajaabu dacwa ahaa oo hadduu uu waxbaryo laga ajiibayay laakiin maxaa ku dhacay fansalakha minha wuu ka siibtay waa sida kelmadda insalakha waxaa la dhahaa waxaa loo adeegsadaa marka maska iyo abeesadu ay galdhacsadaan sida ay galka sida xuubka uga galdhacsadaan ay uga siibmaan sidaasoo kale allah ku fasiray allah subxaana watacaala bal u fiirsa balaaqada qur-aanka karim fansalakha minha uu ka dhex baxay sida maska ka dhex baxaya galkii uu galdhacsaday saa uga dhex baxay oo kale ayuu ka dhex baxay diintii towxiidka subxaan allah fansalakha minha faatbacahu shaytaan shaydaan ayuu raacay fakana min alghaawiin wuxuu ka mid ahaa oo uu ka mid yahay dadka lumay ama baadida ku sugan walciyaadu billah allah isagoo sii wada aayaadka aayadda ku xigta waxuu leeyahy walow shi'naa larafacnaahu biha walakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaa walow haddii uu raaci lahaa diinta tawxiidka oo uu ku sugni lahaa diintii islaamka oo uu sii adkaysan lahaa waan si waan rafcin lahayn sare ayaan maqaamkiisa u qaadi lahayn hase ahaatee akhlada ila alardi dhulka ayuu isku dhejiyey dhulka ayuu isku dhejiyey oo wuxuu kasoo qaaday sidii qof dhulka ku waarayo oo kale watabaca hawaahu waxaanu raacay hawadiisi famathaluhu ka mathali lkalb yaa allah matalkiisi iyo tusaalihiisu waxa weeye buu allah leeyahay subxaanahu watacaala ka mathali lkalb waa sida eyga subxaan allah in taxmil calayhi yalhad haddii aada eridid eyga yalhad wuu lalmanaya carabkiisu wuu lalmanaya oo markasta wuu hinraagaya ayub haddaad eridid oo u xiiqo oo uu daalan yahay carabkiisu banaanka ayuu yaallaayo wa wa wa wa wuu lalmanaya subxaan allah aw tatrukhu yalhad haddii aanad eryinba ee uu dhulka iska joogo oo aanu daalanayna yalhad markaana uu carabkiisu waa lalaadsan yahay oo subxaan allah markana waa hiinraagaya un oo markana carabkiisu waa lalaadsan yahay waa sidaas oo kale matelkaas oo kale ayuu allah subxaana wa tacaala ku tusaale qaatay wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala dhalika mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illah taasi waa tusaalaha qoomka beeniyey aayaadkayaga kuwa aayaadkayaga beeniyey tusaalahoodu waa sidaa waa sidii qof subxaan allah walciyaadu billah janno kabood bay yidhahdaan soomaalidu qof siduu qof wanaagsan uu ahaa marka dambena deetana qof xun noqday ama siduu muslim u ahaa diintiiba ka baxay oo ka ridoobay walciyaadu billah janno kaboodkaas ama balcaam ibnu baacuura ninkaas oo kale jannada ka booday subxaan allah matalkoodu waa sida eyga mar kasta wuu lalmanaya mar kasta haddii uu bartay cilmiga cilmigaas waxba kuma anfacayo haddii aanu baranina waa la mid walidalik ba allah waa kan le sawaaun istakfarta lahum am lam tastakfir lahum lan yakfir allahu lahum markuu ka sheekanaya munaafiqiinta waa kan le haddii waxa isugu mid ah haddii aada u dembi dhaaftid iyo haddii aanad u dembi dhaafinba waa isku mid waa isugu mid wax iska bedelayaa ma jiraan marka eyga marka uu carabka lalaadinaya maxaa iska bedelay hadduu ordo oo uu xiiqsan yahay wuu lalaadsanaya haddii uu fadhiyo oo uu nasanayo wuu lalaadinaya subxaan allah waa saas oo kale buu allahna leeyahy subxaana wa tacaala faqsus ilqasasa lacalahum yatafakkaruun uga qisood nebi maxamedow qisooyinka noocan ah waxay mudan yihiin in ay fakaraan oo ay ku waana qaataane saaa matalan ilqowmi aladiina kadabuu biaayaatina waxaa xumaaday tusaalaha qoomka aayaadkayga beeniyey ayaa ah tusaale xun waa tusaalaha eyga laalaalmanaya oo kale ayuu allah soo qaatay subxaana wa tacaala wa anfusahum kaanuu yadlimuun naftoodana way dulmiyeen dadkaasi subxaan allah tusaalahan wuxuu allah soo qaatay subxaana wa tacaala si aan u fakerno si aan u fakerno oo aynu ugu waana qaadano in qof diintii islaamka halku kaga sugnaan lahaa oo uu usii samri lahaa dhibaatada yar ee soo gaadha ama ka doortayba subxaan allah diintii tawxiidka ka doortay diin shirkiyaad ama diintiiba ka ridoobay tusaalahaas oo kale ayuu allah subxaana watacaala usoo qaatay si aynu u fakerno oo aynu ogaano aan ugu cebro qaadano marka balcaam ibnu baacuura waa ninkaas sida tusaalaha ugu qadhaadh ee qur-aanka kariimka kusoo aroorayba loogu soo qaatay tusaalooyin badan way ku jiraan qur-aanka kariimka oo ka waramaya sida bacuudada kaneecada ay kawaram uu ka waramayo cankabuudka iyo spiderka shinida waxyaalo noocaas oo kaleo ah oo cayayaan ah qur-aankiina uu ka waramayo laakiin tusaalaha ugu qadhaadh ee ugu xun wuxuu allah usoo qaatay ninka caalimka ahaa ee ka dhex siibtay sida maskaa galdhacsaday uga uga uga dhex siibtay subxaan allah diintii tawxiidka ilaahay baan ka magan galnay insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabayn doonaa qisadan inta aynu qisadan mid lamid ah insha allahu tacaala aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wallahu aclam wabillahi towfiiq